بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله ومتى اجتمع الامام والماموم في مسجد صح الاقتداء مطلقا وان تباعدا واختلف البناء wuxuu yidhi wamata ijtamaca alimaamu waalma'muumu goortii imaamka iyo ma'muumku ay kulmaan goorkay kulmaan fii masjidin masjid ay ku kulmaan saxa waxaa ansaxaya aliqtidaa'u ku dayasho ayaa ansaxaysa mutlaqan wa in tabaacadaa haba kala dheeraadaan oo ha kala fogaadaan wakhtalafa albinaa'u dhismuhu hadduu doonaba ha iskhilaafeen mutlaqanta uu kuu sheegayay hadalkaanuu kusii sharaxay haba kala dheeraadaan dhismuhuna ha iskhilaafo mutlaqan waa ku dayanaya marba hadday ku wada sugan yihiin fii masjid waa ku dayanaya ama ha kala dheeraadaan ama dhismo iskala duwan ha ku kala jiraan laakiin mar walba fiiri qaydka ah fii masjidin arrintu waa qaydanta lama rabo inay masaajidku iskaga kaa qaldamaan hadday imaam iyo ma'muum ay kulmaan xaggey ku kulmayaan waa fii masjidin waay hal masjid ay ku wada sugan yihiin iqtidaaga iyo kudayashada imaamku way ansaxaysaa buu yidhi mutlaqan ama ha kala dheeraadaan ama ha isku dhowaadaan binuhu ama dhismaha ha iskhilaafo ama hal xaba ha ahaado ha iskhilaafo muxuu ula jeedaa masalan kor iyo hoos ha ahaado hadda soo kalema duwana masjidkan waa qeybtii hoose waxaa saaran masjid kale dhismuhu waa kala duwan yahay laakiin maxay isla yihiin waa masjid waaxida waa milu an yaqifa axaduhumaa asaa kuu tusaalayna wuxuu tusaalo waxa waaye inuu midkood istaago fi sadxi sadxigu waa qeybta koro waay yacni dhismaha dushiisaa sadxi la yidhaahdaa waalaakharu midka kalena uu istaago fii bi'rin ceel dhexdii oo filmasjidi masaajidka ku yaalla meel ceela ama barkada oo masjidka ku dhex taalla ayaa midi ku jira kan kalena sadxiguu saare wuxuu rabaa inuu aad kugu kala fogeeyou rabaa nin ceel ku jira ama barkad ku dhex jira iyo nin masaajidka dushiisa iyo sadxiga saaran laba ninoo kala fog soo maha intaaba hadday doonaan ha isku jiraanoo saa ha u kala dheeraadaane iqtidaagu waa ansaxayaa buu yidhi wa in uqliqa haba la xiro baabu sadxi sadxiga albaabkiisa haddii doona ha la xiro sadxiga qeybta kore albaabkeeda haddii la doono ha la xiro haddii la doono ha la xiro maxaa ka dhalanaya in lais arki waayo ka dhalanaysa soo maa wuxuu leeyahy ikhtidaagu waa ansaxaya laakin yushtaradu laakiin waxaa la shardiyaa buu yidhi alcilmu biintiqaalaati alimaam in la og yahay gadgadoonka imaamka see lagu ogaanayaa imaa bimushaahadatin imaa aragti ow samaaci samaaci muballiqin ama mid gaarsiinaya maqlidiisa muballiq waa mid gaarsiinaya oo loogu talagalay in takbiiraadka imaamka ou dadka gaarsiiyo codkiisoo la maqlaya yacni ha lagu ogaadee waxaa laga maarmaan ah oo la shardiyaa in la og yahay intiqaalaat limaam shiikhu wuxuu leeyahay haddii hal masjid layskula tukanayo dhismuhu hadduu doono ha kala duwanaado sadxulmasjid iyo hadduu doono ceel ha ku kala jiraan ceelku laakiin muxuu ku dhex yaallaa masaajiku ku dhex yaalla oo ka tirsan yahay wuxuu leeyahay ikhtidaagu waa ansaxaya maadaama ay ku sugan yihiin fii masjid hal meel oo loo asteeyey cibaado oo masjid ah laakiin shardi waxaa ah qofkaasi ma'muumka inuu aqoon u leeyahuu og yahay wareegga imaamka intiqaalaadka imaamka markuu rukuucayo markuu sujuudayo markuu soo kacayo waa inuu og yahay waxaa lagu ogaa karana laba arrin midkood wa imaa bimushaahada aw samaaci muballiqin aw samaaci muballiqin yacni mid wax gaarsiinaya maqalkii maqlidiisa la maqlayo muballiqaasi hadda maqaamkiisa waxaa taagan waa makarafoonnadawa in la maqlayo waalmasaajid almutalaasiqatu almutanaafida masaajidda isku dhegan almutanaafida ee la iskaga baxayo oo meelo la isku maro leh albaabo la iskaga gudba leh ka masjidin waaxidin hal masjid ay ka dhigan yihiin buy hal masjid oo kala wa hadday isku dhegan yihiin albaabo la iskaga fu baxana ay leeyihiin waa ka masjidin waaxidin hal masjid oo kale wa sheikhu marka haddii masjid lagu sugan yahay arrinta sidaasuu u taqriiriyay haddii hal masjid lagu wada tukanayo waxaa la shardiyaa un keliya in la is og yahay intiqaalaat اlimaam oo lagu og yahay bimushaahadatin aw samaaci muballiqin bimushaahada waa aragtidii taas waa waadix oo maxaa yeeley hadduu imaamku arkaynin qofku muxuu arkayaa ma'muumiintii buu arkayaa ma'muumiintiina ayagaa imaamka arkaya horta dadka dhan inay imaamka arkaan shardi maaha imaamka waxaa arki karaba si dhaba qaaliban waa dadka safka hore ku jira weliba khaasatan kuwa ku aadana inta badan arkaya sufuufta dambe dad ku tukanaya imaamka ma arkaan sida badan laakiin waxay arkayaan dadkii imaamka ku xigay oo ku dayanayay hadduu qofku fog yahay ama meel kale uu ku sugan yahu ma'muumiintii qaar ka mid a arkayana waa mushaahadadii waayo ayagoo raacaya hadduusan arkaynin laakiin codka uu maqlayana waan ku dayan karaa laakiin arrintan codmaqalka khalal badanay leedahay arrintan codmcod maqalka khalal badan ayay leedahay khalalkeeda ay leedahana waxaa kow ka ah mararka qaar wuxuu la isticmaalo waa electroniya waa go-ayaa mikrofoonadu waa go-ayaa waa cilo markuu mikrofoonku go-o dadkaasi ma oga meel la marayo halkaasay ku hareen mararka qaar sahwiyaa dhacaya imaamkii baa sahwinaya sujuud saddexaadaa laga yaabaa inuu sujuudo sida mararka qaar dhacda markuu allahu akbar sujuud saddexaad yidhaahdo dadkii maqlaya allahu akbarta keliya maxay u malaynayaan in tashahud alawsad laga kacaye la istaago waaba istaageen waa tageen ayagu imaamkiina sujuud wuxuu ku maqan yahay sahwiya tashahud alawsadaa laga kacayaa imaamkii hilmaamaya markaasuu leeyahy allahu akbar sujuudi markuu ka soo kaco maxay u malaynayaan dadka maqlaya inuu tashahud alawsad u fadhiisto ayagoo fadhiyay waxay maqlayaan allahu akbar rukuuc la aaday markaasay u malaynayaan in la kaca markay kacaan samica allahu liman xamida ugu xigta halkaas waxay ka baraarugayaan in laga tegay oo aysan la soconinba imaamkii meeshaas waxaa ka yimaada haaliban jahwareeraa ka yimaada meesha qaaliban jahwareera ka yimaada masjidku hadduu yahay masalan fooq ama dabaq haaliban masaajidda waxaa loo sameeyaa meelo laga arki karo inkastoo aragtideedu mashaqa ay ku jirto oo masalan meesha laga dilaaciya hadda masaajidka kor iyo meesha la istaagayo inaad u qasada mooyaane wax arki ma kartid waa inaad safka inta kasoo dhaqaaqdo aada fiiriso wa markaa rabti inaad dadka hoose fiiriso laakiin adigoo taagan oo salaad u taagan kuuma muuqanayaan ayadana cillo wa walow kaana fii gayri masjidin fii fadaa'in ka saxraa'a aw beytin waasicin saxa in lam yazid maa baynahumaa calaa halaadi mi'ati diraacin taqriiban wailaa falaa buy walow kaanaa haddii ay ku sugan yihiin yaa waay tasniyada xaggee u noqonaysaa alimaam waalma'muum hadday ku sugan yihiin fii gayri masjidin meelaan masjid ahayn fii fadaa'in dhul bannaana hadday ku sugan yihiin ka saxraa'a sida dhul saxro ah aw beytin waasicin ama guri weyn oo waasica saxa way ansaxaysaa buy maxaa ansaxaya aliqtidaa ku dayashadii baa ansaxaysa in lam yazid maa baynahumaa haddii aysan ka ka ziyaadin buu yidhi aysan ka badan maa baynahumaa inta ma'muumka iyo imaamka u dhaxaysa haddaysan ka badan calaa halaadi mi'ati diraacin saddex boqol oo dhudhun haddaysan ka badan taqriiban sida taqriiban taqriiban macnaheedu waa maxay taxdiid ma aha wa taqriibku soo dhoweyn waa ee xadayn ma aha yacni taqriiban saddex boqol oo mitir waxbaa ka nuqsaami kara waxbaa ka dheeraan kara laakiin xadkaas taqriiban hadduusan ka ziyaadin sa ikhtidaagu waa ansaxayaa saxaday la socotaa in lam yazid iqtidaagu wuxuu ansaxayaa imaamka iyo ma'muumka inta u dhaxaysa haddii saddex boqol oo dhudhun aysan ka ziyaadin wa ilaa haddii kale intaas hadday ka bataan falaa maya buy tan iyo middii hore maxaa lagu kala duway waxay yidhahdeen culamadu waxaa lagu kala duwayaa kii hore masjid buu ahaa masjidka haddaad doonto imaamka waxaad u jirsataa shan boqol oo mitir yacni shan boqol oo dhudhun xataa haddaa u jirto waxay leeyihiin laa ba'sa maadaama qofka uu ku sugan yahay masaajidkii laakiin hadda masjid miyaa qaybtan dambe masjid ma aha waa dhul bannaan dhulkaa bannaan hadduu ma'muumka imaamka ka fogaado fogaanshahaasi labaa loo qeybiyey inuu saddex boqol oo dhudhun ka sokeeyo iyo inuu ka badan yahay hadduu ka badan yahay iqtidaa ma ansaxaysa buy sababtuna waa maxay sababtu waxaa waaye curfan uma muuqdaan imaam iyo maamuum isku dayanaya labadaa qof meeshii la joogana hadda meel cibaado loogu talagalay ma aha waa dhul bannaan ama guri ma aha makaan cibaado ma aha waxay u muuqanayaan marka dadan iqtidaa iyo mutaabaca aysan ka dhexayn haddii saddex boqol oo dhudhun ay ka bataan saddex boqol oo dhudhun culamada qaar waxay ku qadareen boqol iyo konton mitir boqol iyo konton mitir waayay yidhahdeen saddex boqol oo dhudhunta fuqahadu ay sheegayaan boqol iyo kontonka mitir in ka yar hadday isku jirsadaan saxa aliqtidaa ka fog hadday isku jirsadaan oy saa u kala dheeraadaan meeshuna ay tahay meel bannaanna wuxuu leeyahay iqtidaagu ma ansaxayo maxaa yeelay curfan uma muuqdaan dad jamaaca ahaan u tukanaya caadatan ma noqonayaan dad jamaaca ahaan u tukanaya laakiin masjidku waa ka duwan yaho hadda qof walba masjidkii jooga ee salaad tukanaya waa muuqataa soo maahan inuu imaamkii la tukanayo taas waa daahir hadduu doona ha ka fogaado walow sallaa hadduu tukado buu yidhi khalfahu gadaashiisa sufuufun hadday gadaashiisa sufuuf ay ku tukanayaan walow sallaa khalfahu ay khalfa alimaam hadday ku tukanayaan sufuufun sufuuf uctubirat waxaa la ictibaarinayaa al adrucu bayna kulli safin wa safi aladii qudaamah waxaa la ictibaarinayaa buu yidhi aladruc dhudhunnadii ayaa la ictibaarinayaa bayna kulli safin saf walba wasafi aladii qudaamahu iyo safka ka horeeya wa in balaga maa bayna alakhiiri waalimaami hadday doonaan haba gaaraan wa in balaqa haba gaara buu yidhi maa bayna alakhiiri safka dambe waxa u dhexeeya walimaami iyo imaamka inta u dhexaysa hadday doonaan ha gaaraan amyaalan maylal hadday doonaan ha gaaraan wuxuu leeyahay imaamka gadaashii hadday sufuufi ku tukanayaan meeshuna ay tahay waa fadaagii iyo bannaankii la joogaa imaamka gadaashii waxaa ku tukanaya sufuuf waxaa la ictibaarinayaa dhudhunnadii lasoo sheegay laba safoo walba inay u dhexayso ugu badnaan meeqaa u dhexayn karta laba safoo walba saddex boqoloo diraac waa waa saddexdii boqoloo diraac ee shiikhu uu sheegayey inay u dhexayso bayna alimaam waalma'muum hadday sufuuf yihiin laba safoo kasta ugu badnaan waxaa u dhexayn kara hadda iska fiiriya saddex boqoloo diraaxa u dhexaysa ma aha waxa la leeyahay waxa waaye xadka ugu fog ee laga ogolaan karo in sufuuftaasi ay noqoto sufuuf isku xiran oo hal imaam leh wa ilaa asalka iyo sunnadu waxa waaye sufuufta inay isku dhowaadaan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu sufuufta ka hadlayay wuxuu yidhi waqaaribuu baynaha baynahaa macnaheedu waa maxay ay bayna sufuuf waaye sufuufta isku dhoweeya sufuufta in la isku dhoweeyo waa mashruuc dadka qaara waxay sameeyaan ayagoo isku dhoweynta sufuufta ka ka duulaya inay xataa tiirarka dhexdooda sufuuf geliyaan masaajidda qaar waa aragteen aan u maleynaa bal imaamkaaba ku boorinaya wuxuu leeyahay sufuufta dhexdooda ha la galo yacni tiirarka dhexdooda ha la galo leeyahy ha la galo tiirarka dhexdooda laakiin waxaysan ku baraarugsanayn nahyi ayaa jira oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu reebay in lagu tukado bayna sawaari tiirarka dhexdooda bacdu saxaabana waxay yidhaahdeen kunnaa nutradu canhaa tardan waa nalaga racday jiray waaba nalaga eryi jira haddii nala arko annagoo safanayno tiirarka dhexdooda marka jamaaca ahaan loo tukanayo marka hadduu tiir soo kala dhex galo tiirarka dhexdooda saf laga samayn maayo ilaa cinda alxaaja hadduu masaajidka buuxsamo meel lagu tukada la waayo taa daruura keenaysa laakiin masjidkii oo gadaal ka bannaan in tiiro lagu dhex tukadaahi nahyaa kusoo arooray tiirkaasi marka hadduu tiirari kala dhex galaan waa lagu qasban yahay tiirka gadaashiisaa safka koowaad laga dhigaya laakiin waxaa la rabaa sufuufta isku dhowaan karta inaysan kala fogaanin maxaa yeele waqaaribuu baynahaa waa amar oo nebigu sal alla alay slam amre in sufuufta la isku dhoweeyo waxa shiiku ka hadlaya marka uu leeyahay saddex boqol oo dhudhun waa alxad alaqsa waa xadka ugu fog ee la gaari karo waa yacni ilaa halkee kaaga ansixi kartaa inaad imaamka u jirsato ama labada saf ay isku jiraan ay ku ansixi karaan ilaa saddex boqol laga gaarayo ka shishe wuxuu leeyahay kaa ansixi mayso aliqtidaa ma noqonayaan dadkaa dad isku xiran oo hal jamaaca ah ma noqonayaan haddii marka laba safoo walba saddex boqoloo diraac wax ka yar ay isku jiraan sax aliqtidaa iqtidaag waa ansaxaya saddex boqoloo diraac wax ka yar hadday isku jiraan haddii yacni hadduu doono ha gaaro safka dambe iyo imaamka intuu udhexaysa dhowr mayl hadday doonto ha noqoto waxaa dhici karta markii la yidhaahdo laba safoo walba waa inaysan ugu yacni ka badnaanin saddex boqoloo diraac ka shisha waa inaysan isku jirin dadku hadday tiro badan yihiin dhulkuna masaafo ahaan dhul ballaaran uu yahay sidii dhul yacni waasica oo barxad ah waxaa dhici karta safka ugu dambeeya iyo imaamka inay isku jiraan masaafo aad u dheer soo ma taas wuxuu leehay shiiku waxba dhibi mayso maxaa yeele sufuuftiia xiriirta fogaanshaha imaamku uu ka fogyaha safka dambe waxba u dhibi mayso maxaa yeele sufuuftiia xidhiiro ayaga isku xigxiga oo hadda qofka masjidka masjidkan matalan safka ugu dambeeya ku tukanaya iyo imaamka hadda waa kala dheer yihiin soo ma waa kala dheer yihiin haddii masalan masjidku intaan ka weyn yahay ee masaajidka qaybta ugu dambeeya qofi uu ku jiro imaamkuna halkan uu taagan yahay waa ansaxaysaa haddaad doonto ilaa maalan ceelasha ha xidhiirto ilaa ceelasha oo kale waa tusaale hadday barxan tahay ee lagu tukanayo khalqi buuxiyana masalan ay ku tukanayaan safka ceelasha ku ku jira iyo imaamku halkan taagan salaadooda ma isku xirmaysaa way isku xirmaysaa hadday sufuufta ay yacni laba safoo walba saddex boqoloo diraa wax ka badan aysan u dhexayn waa isku xirmaysa sax aliqtidaa wey sawaaun xaala baynahumaa waxaa siman buu yidhi inuu kala dhex galo naarun dab aw baxrun ama bad baddaasoo yuxwiju u xaajo gelinaysa qofka ilaa sibaaxatin daba yacni dabaal inuu dabaasho hadday rabta ha u dhexayso aw shaaricun ama wadda ha u dhexayso waddadaasoo matruuqun ah mid la maro am laa ama yaysan u dhexayna waa isku mid wuxuu leeyahy sufuuftan isdaba yaalla farqi uma dhexeeyo inay kala teedaan oy kala dhex galaan baynahuma yacni bayna alimaam waalma'muum ama bayna alimaam wa safi alawal inuu kala dhex galo naarun dab waxaa noola ogolaaday ugu badnaan ilaa halkee noola ogolaaday saddex boqoloo diraac soo ma imaamka iyo ma'muumka masaafada u dhexaysa saddex boqoloo diraac aan dhammayn waxaa dhici karta in dab u dhexeeyo oo imaamkuna dabka ka shisheeyo ma'muumkana uu ka sokeeyo waxaa kaloo dhici karta inuu u dhexeeyo bad bad hadda markii lagu leeyahay baddu ma ahan keliya midaan weyninka badanla keliya ma aha baddu waxaa bad loo yidhi waa likarati ilmaa'i soo ma waa biyaha faraha badan waay biyuhu hadday bataan baxri waa lagu magacaabaa masala hadda webigoo kale bad waa la dhihi karaa laakiin waa bad yar badihiyaa kala duwan badnaanshihii biyuhuna waa nisbi haddii marka badi u dhexayso baddaasuu qofku u baahan yahay inuu ku dabaasho hadduu rabo inuu ka gudbo waa webigoo kale masalan webiga hadduusan qofka lahayn wuxuu ku maro ama doonuu ku maro mararka qaar waa la iskaga gudbaa soo maaha dabaashaa la iskaga gudbaa jihadaanu ka dabaalanaya dhanka kale uga baxaya imaamka dhanka shishow joogaa dhanka sokona waxaa jooga masalan ma'muumka wuxuu leeyahy waxaasi wax ictibaara male salaaddu waa iqtidaagu waa ku ansaxaya ama waxaa u dhexeeya shaaric la maro shaaric matruuq waa waddo la maro ayadana wuxuu leeyahay waa isku mid inay waxyaabahaas u dhexeeyaan am laa ma sameeya midda shaarica waxaa laga soo naqliyey anas ibn malik radia allahu tacaala canhu annahu kaana yusallii fi buyuuti xumayd ibni cabdiraxmaan ibni cawf annahu kaana yusallii fi buyuuti cabd fi buyuuti xumayd ibni cabdiraxmaan ibni cawf wa baynahu wa bayna alimaami ariiqun wa baynahu wa bayna alimaami ariiqun anas ibni malik radia allahu canhu aharkiisa waxaa soo saaray alimaamu albayhaqi fi sunan alkubraa wuxuu ku tukan jiray xumayd ibni cabdiraxmaan ibni cawf guryihiisa asigoo ay u dhaxayso imaamkiisa iyo asiga dariiq iyo waddo waddaa u dhaxaysa masaajidkii baa ka buuxsamaya waddaa u dhaxaynaysa markaasuu guriga ku tukanayaa asoo imaamkana ku xidhanaya imaamkii asigana dhexdooda maxaa mara waddo la mara ayaa mara yacni ayaa dhex maraysa shaaric madruuqa oo dadku qaadana u dhexeeya arrintaasi markaa way ansaxaysaa qadiyaddaanna in badan way dhacdaa hadda laftirkeeda masaajidda suuqyada ku yaalla in badan waa ku dhacdaa markuu masaajidka buuxsamo kor iyo hoosba waxaa lagu tukadaa waddada hareeraheeda mararka qaaraa waddada geeskii masjidka xigay inta buuxsamo ayaa waxaa loo gudbayaa geeskii kale ee waddada dhankeeda kala ahaa markaasaa halkaa looga tukanayaa salaadooda dadkaasi waa maxay waxaan leenahay waa ansaxaysaa maxaa yeele waa maadaama ay ku xihan yihiin imaamkii intiqaalaatulimaamna ay la socdaan oo ay maqlaayaan dadkaana ayaguna daday u jeedaan dadkaasna dad kaley usii jeedaan ilaa laga gaaro ilaa imaamka looga tago walow waqafa hadduu istaaga buu yidhi kullun minhumaa mid walbo labadooda ka mida fii binaa'in hadduu dhismo istaago dhismo dhexdii mid walbo labadooda ka mida dhismow istaaga dhexdii mid walbo labadooda ka mida yaa waaye waa kullun min alimaami waalma'muum ka baytayni sida laba guri oo kale waa ka laba guriyay ku kala jiraan ow axaduhumaa ama midkood fii saxnin waalaaakharu fii sufatin min daar mid wuxuu ku sugan yahay fii saxnin asaxnu waxaa la yidhaahdaa waa fanaa'u lbeyt waa guriga barxaddiisa ama bannaankiisa waay walaakharu midka kalena fii sufatin min daarin wuxuu ku sugan yahay fii sufatin yacni meel balbala ah ama daashki ah oo min daarin guri ka ahaaday ow khaanin buu ku sugan yahay khaaniga waxaa la yidhahdaa waa beytun yabiitu fiihi tujaar waa qol ama guri ay seexdaan tujaarta ayaa waxaa loo yaqiinay khaan ninka taajirka ah markuu guri dhisto wuxuu samayn jiray qol u gaara ama guri u gaara oo asiga si gaara u degan yah uu gurigiisa ka dhex samaysanaya qolkaasi maxaa la yidhaahdaa khaan baa loo yaqaanaa ow madrasatin ama madraso dhexdeed ayuu midka kale ku tukanayaa fa xukmuhu xukmu lfadaa'i kaa xukunkiisu wuxuu la xukun yahay bannaankii barxaddii dhulkii bannaanka ahaa bishardi laakiin waxaa shardiya allaa yaxuula inaysan u kala teedin maa yamnacu alistitraaqa maa yamnacu wax diidaya alistitraaqa maritaan wax diidaya waa inaysan u dhexayn ka shubaakin sida shabaq iyo wixii la mida waa inaysan u dhexayn yacni wuxuu leeyahay markuu qolkan ku tukanayo qofkan kan kalena qolka kale uu ku jiro waa in las labada qol las yacni las la isku dhex mari karo laakiin haddaan la isku dhex mari karin wax dariiqoo la iskaga dhex marana aysan lahayn keliya ay tahay shabaq ku go-an meeshii oo qofka uusan mari karin wuxuu leeyahay ikhtidaam ma ansaxayo ilain bannaanka soo ma ahayn meel la isku dhex mari karay ahayd arrintaana masjid waa ka duwan tahay masjidka asiga xukunkiisa gaaruu ahaa laakiin hadda waa guri qofaa maalan wuxuu ku tukanayaa barxaddii guriga mid kalena qolow ku jiraa waa imaam iyo ma'muum isku xiran waxaa shardiya xota wuxuu la xukun yahay buu yidhi bannaankii laakiin waxaa loo shardinayaa inaysan kala teedin oo an kala dhex gelin wax diidaya in laysku dhex maro waa haddii qolkan uu ka soo baxo waa inuu barxadda imaan karo kan barxadda hadduu ka tagana waa inuu geli karo kii qolka ku jira qolkiisii macnaha waddo la ysku maro oo la ysku dhex qaado waa inay leeyihiin qasaba waqiila waxaa la yidhi in kaana binaau lma'muumi can yamiinihi ow shimaalihi wajaba alitisaalu waa qowl labaad waxaa la yidhi in kaana binaau lma'muumi yacni dhismaha ma'muumka uu ku jiro haddii uu yahay can yamiinihi ay can yamiini alimaam ow shimaalihi ama bidixda imaamka hadduu ku sugan yahay wajaba alitisaalu waxaa waajiba inay isla xiriiraan bixaysu meel laa yabqaa uusan haraynin maa yasacu wax u waasic noqonaya waaqifan qof taagan labada dhismay ku kala jiraan haddii midig ay ka jirto imaamka dhismaha maalan ama dhanka bidix dhismaha uga aadan yahay waxaa waajiba buu leeyahy dhismooyinkaas inay xidhiiraan xidhiirkaasi heer intee la egu gaarhsiisan yahay waa inaysan hari karin ama aysan harin qof mee wuxuu is meelu istaagi karo macnaha labada dhismo waa inaysan u dhexayn meel qof istaagi karo macnaha laba dhismo isku dhegan waa inay yihiin wa in kaana khalfahu hadduu gadaashiisa yahay dhismaha uu ma'muumka ku jiro hadduu imaamka ka dambeeyo wajaba waxaa waajiba anlaa yaziida calaa halaaثati adruc inuusan ka ziyaadin saddex dhudhun inuusan ka ziyaadin ayaa waajiba qolo kalena sidaasay tidhaahday oo dariiqaasay mareen walow waqafa alimaamu hadduu imaamku istaaga buu yidhi fi lmasjidi masaajidka dhexdii wاlma'muumu ma'muumkana uu istaago fii fadaa'in mutasilin bihi bannaan masaajidka la xidhiira saxa waa ansaxaysaa salaada iyo iqtidaaga in lam yazid haddaysan ka ziyaadin maa baynahu wa bayna aakhiri اlmasjid asiga iyo masaajidka aakhirkiisa haddaysan ka ziyaadin inta u dhaxaysa calaa alaai calaa halaati mi'ati diraac saddex boqoloo dhudhun haddaysan ka ziyaadin walam yaxul xaa'ilun xaa'ilna uusan kala dhex gelin buuy imaamka hadduu masaajidka ku jiro ma'muumkana uu ku sugan yahay bannaan masaajidkii ka go-an meeshaan iska fiiri fadaagani masjidka kama tirsana laakiin waa la xidhiiraa masaajidu wixii ka tirsan xukun caamo hore noo soo siiyey soo ma ahayn masjidka hadday shay meeshu ka mid tahay waxba lama shardiyo hal shay keliya la shardinayay alcilmu biintiqaalaat alimaam in aqoon loo leeyahay ama la og yahay intiqaalaadka imaamka taa keliya la shardinaya haddii meel masjida lagu wada tukanayo masjidkaasi siduu doona ha u ballaarto ha kala duwanaago laakiin hadda xaaladdan tii hore way ka duwan tahay imaamkaa masjid ku sugan ma'muumka masaajid kuma sugnaa ma'muumku wuxuu ku sugan yahay bannaan laakiin bannaankaasi muxuu yahay waa mutasil bilmasjid masaajidka uu la xidhiiraa laakiin masaajidka kama mid ah hadda masalan barxaddan dhinaca bari naga xigta masjidkay ka mid tahay soo maa waa barxad masjidka ka mid a derbiga gadaashiisa barxadda naga jirta masaajidka miyay ka mid tahay laakiin waa fadaa mutasil bilmasjid soo maa masaajidkay la xiriirtaa maxaa yeele derbiga masjidka haddaad ka gudubto ayadaad gelaysaa barxaddaasoo kale hadduu qofka ku tukanayo imaamkan halkan uu ku sugan yahay wuxuu leeyahay shiikhu saxa maxaa ansaxaya ay aliqtidaa in lam yazid maa baynahu wa bayna aakhiri اlmasjidi calaa halaaa calaa halaati mi'ati diraac shardigaasaa lagu xiray qofkaasi bannaanka ku tukanaya asiga iyo masaajidka dadka ku jira ee ma'muumiinta qofka ugu dambeeya ama safka ugu dambeeya iyo asiga haddaysan u dhexayn wax ka badan saddex boqoloo diraac saddex boqoloo diraac wax ka badan haddaysan u dhexayn way ansaxaysaa shardi labaadaa jiro waxa waye walam yaxul xaa'ilun xaa'ilna waa inuusan u dhexayn yacni wax kala teeda oo ma'muumiintii dhan ka xiran waa inaysan u dhexayn tusaalu keeno wuxuu yidhi milu an yaqifa qubaalata albaabi sida masalan inuu istaago ku-aadanka albaabka wa huwa maftuuxun xaaluu yahay albaabku mid furan hadduu albaabku aadankiisa istaago xaaluu yahay albaabka mid furan masalan masaajidka aakhirkiisa ayuu barxad ku aadan uu ku jiraa ama uu ku tukanayaa masaajidka albaabkiisana waa furan yahay waa arki karaa soo maha waa arki karaa waa u muuqan karaa maadaama uu arki karo salaaddiisu way ansaxaysaa laakiin hadduusan arki karin oo albaabkaas maalan uu xiran yahay xaa'ila u dhexeeya markaas xaa'il hadduu u dhexeeyo sheikhu wuxuu leeyahay lam yasix aliqtidaa iqtidaa ma ansaxayo xaa'il hadduu u dhexeeyo meesha lagu tukanayana ay tahay meel masaajidkii ka baxsan wuxuu yidhi milu an yaqifa qubaalata albaabi sida inuu istaago muqaabilka albaabka wahuwa maftuuxun xaaluu yahay albaabku mid furan faidaa saxat lihaada hadday kan u ansaxday marka saxat liman khalfah ciddii asiga ka dambaysana way u ansaxaysaa aw itasala bihi ama ciddii asiga la xidhiirta way una ansaxaysaa wa in kharajuu haba ka baxaan kuwa gadaashiisa ku sugan ama la xidhiira haba ka baxaanoo can qubaalati albaabi ku aadankii albaabke warkan wuxuu ula jeedaa albaabkan safka dhan kuma wada aadi karaan maalan masaajidkan albaabkiisa barxad ka shishaysa ayuu ku tukanayaan dadkani hal qof oo ka mid a albaabka isku soo aadiyey qofkaasi muxuu u jeedayaa safka u dambeeya u arkayaa soo maaha dadka ku sugnaa asiga markuu arko dadka hareerihiisa ile safku waa dheeraanaya yamiinan wa shimaalan uu aadaya dadka hareerihiisa ma arki karaan ayaga safkaan dambe mase derbigaa ka celinaya derbigaa ka celinaya ilan albaabka qofaa ku aaday kuwa kalena albaabka kuma aadana ma arki karaan sufuuf kalena asiga gadaashiisa ay ku jiraan oo asay arkaan laakiin uma jeedaan ayaga albaabkii iyo dadkii safkii a dambe ku jira ma arki karaan wuxuu leeyahay shiikhu hadday asiga ka ansaxday midkan albaabka ku aadanaa hadduu arkay ma'muumiintu sidaa uga ansaxday saxat liman khalfa cidda asiga ka dambaysana waa ka ansaxaysaa sufuufta asiga ku xigta yay fiirsanayaan asay fiirsanayaan waa ka ansaxaysaa ayagana waxay kaloo ka ansaxay saxad liman khalfahu bay ka ansaxayaan aw itasala bih ciddii gadaashiisa ah aw itasala ama qofkii la xidhiira bihi ay bihada alma'muum aladi yusallii fi lfadaa ma'muumkaan bannaanka ku tukanaya ciddii la xidhiirta ayaguna way ka ansaxayaan cidda la xidhiirta ma yay noqonayaan kuwa safka kula jiray hareeraha uga xidhiira waay ayaguna way ka ansaxayaan wa in kharajuu haba ka baxaan can qubaalati lbaabi ku-aadankii albaabka haba ka baxaane salaadooda ayaga waa ansaxaysaa maxaa yeele hal nina ugu aadano ninkaasay fiirsanayaan fa in cadala ma'muumkii albaabka ku aadanaa hadduu ka leexdo can qubaalati lbaabi ku-aadankii albaabka cadala haddii can lagu gudbiyo waa inxiraaf iyo leexasho wa haddii ba lagu gudbiyona maxay noqotaa waa musaawaa iyo sinaan waladiina hum birabbihim yacdiluun ee yushrikuun wa ilaahay bay eyrkood keyrkii la simayaan ilan ba lagu gudbiya birabbihim baa soo ayaa ba-a ku jirta birabbihim can haddii lagu gudbiyona waa leexasho cadala canhu bimacnaa waa maala canhu wanxarafa canhu waa ka leexday wey fa in cadala hadduu ka leexdo can qubaalati lbaabi ku-aadanka albaabka hadduu ka leexdo wa xaala jidaaru lmasjid derbigii masjidkana uu kala dhex galo markaa asiga iyo sufuuftii ma'muumiintii iyo safka dambe ku tukanaya iyo asiga derbigii masjidka hadduu kala dhex galo ow shubaakuhu ama shabaqii masaajidka hadduu kala dhex galo ow baabuhu lmarduudu ama albaabkii la soo celiyey la xiray albaab lmarduudu waa albaab lmuqlaq waa la soo celiyey wa in lam yuqfal yaanba la xirine haddii la soo celiyo soo celidda maxaa loola jeedaa waa la laabay haddii albaabkii la laabo farqiga udhexeeya sooma waa la xiray waa la laabay laakiin ninkaani asiga mar walba iskugu mid ay u tahay maxaa yeele haddii albaabka lasoo laabo iyo haddii la xiraba intaba maxay ka celinaysaa inuu arko sufuuftii dambe ay ka celinaysaa lam yasix ku dayashadaasi ma ansaxaysa buy haddii albaabkii la xiro oo ninkan u jeedi waayo ma'muumiintii ku dayashadiisu ma ansaxayso meeshuu ku tukanayana xaggee waaye meel masjidka ka mida ma ahe waa fii fadaa waa dhul bannaan wey masaladan waxaa la weydiiyey sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah aqwaasha ku jirta ayuu sheegay fi lmas'ala imaamka iyo ma'muumka haddii xaa'il uu udhaxeeyo ma ansaxaysaa kudayashada imaamka mase ma ansaxayso waxaan soo marnay shiikhu raximah allahu tacaala inuu u kala qaaday inuu lagu sugan yahay fi lmasjid iyo in lagu sugan yahay fi khaarij almasjid haddii imaam iyo ma'muum ay ku jiraan ama ay ku sugan yihiin fi lmasjid ama hal arrin ay ku soo aruuraysaa laakiin halkaas arrinaa laba noqonaya alcilmu alcilmu biintiqaalaati alimaam cilmigaasaa markaa laba mid noqonaya maxaa lagu ogaanayaa biintiqaalaati alimaam imaa bimushaahadatin aw bisamaaci muballiqin inuu maqlo muballiq wax gaarsiinaya inuu codkiisa maqlayo aw samaaci muballiqin muhimmaddu waa inuu ogaado biintiqaalaati alimaam haddii laakiin uu ku sugan yahay fii khaarij almasjid khulaasada waxay iskugu soo aruurtay inay laga maarmaa tahay in imaamkii la arkaayo ama imaamka ciddii arkaysay la arkayo khulaasada sidaasay ahayd soomaha qaybta dambe imaamka in la arko ama wax arkaya la arko fogaanshaha laga fog yahay iyo taas waa masaa'il kale laakiin hadduu xaa'il u dhexeeyo ama aan la is arkaynin madhabku waxa waaye inaysan ansaxaynin iqtidaagaas haddii aan loo jeedin imaamka ama aan la arkaynin ma'muum dadkii imaamka arkaya ka mid ah ama kuwii arkaya sii arkaya ucuru ama salaaة اlma'muumi khalfa اlimaami khaarij اlmasjid aw fi اlmasjid wa ama salaaة اlma'muumi khalfa اlimaam khaarij اlmasjidi aw fi اlmasjid وبينهما حائل وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل فإن كانت الصفوف متصلة فإن كانت الصفوف متصلة جاز ب- باتفاق الأئمة فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة وإن كان بينهما طريق أو نهر وإن كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن ففيه قولان معروفان وإن كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن ففيه قولان معروفان هما روايتان عن أحمد هما روايتان عن أحمد أحدهما المنع أحدهما المنع كقول أبي حنيفة كقول أبي حنيفة والثاني الجواز والثاني الجواز كقول الشافعي وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستدراق وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق ففيها عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره ففيها عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره قيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل يجوز في المسجد دون غيره وقيل يجوز مع الحاجة ولا يجوز بدون الحاجة وقيل يجوز مع الحاجة ولا يجوز بدون الحاجة ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقا ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقا ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقا مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة فهنا لو كانت الرؤية واجبة فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة كما تقدم فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة كما تقدم فإنه قد تقدم فإنه قد تقدم أن واجبات الصلاة أن واجبات الصلاة والجماعة تسقط بالعذر أن واجبات الصلاة والجماعة تسقط بالعذر وأن الصلاة في الجماعة خير من صلاة الإنسان وحده بكل حال وأن الصلاة في الجماعة خير من صلاة الإنسان وحده بكل حال وسئل رحمه الله في موضع آخر عمن يصلي مع الإمام وسئل رحمه الله في موضع آخر من مجموع الفتاوى عمن يصلي مع الإمام وبينه وبين الإمام حائل عمن يصلي مع الإمام وبينه وبين الإمام حائل بحيث لا يراه ولا يرى من يراه بحيث لا يراه ولا يرى من يراه هل تصح صلاته أم لا فأجاب الحمد لله نعم تصح صلاته عند أكثر العلماء فأجاب الحمد لله نعم تصح صلاته عند أكثر العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحال لو ويديي صلاة المأموم خلف الإمام وبينهما حائل معناها حائل baa u dhaxeeya kala teedaya wuxuu ku jawaabay wa ama salaatu lma'muumi khalfa alimaami khaarija almasjidi ow fi lmasjid laba mas'alay ahaayeen soo maa fi lmasjidi khaarij almasjid wuxuu yidhi wa baynahumaa xaa'ilun ma'muumka salaada uu tukanayo imaamka gadaashi oo masaajidka dhex een khaarijka masjidka ay ku tukanayaan ama masaajidka dhexdiisa waxaa kaloo dhici karta imaamku inuu masjidka ku jiro ma'muumkuna uu yahay khaarij almasjid wa baynahumaa xaa'ilun xaa'ilna uu u dhaxeeyo fain kaanat isufuufu mutasilatan jaaza biitifaaqi ala'imma sufuuftu hadday xidhiiraan way bannaan tahay buu yidhi biitifaaqi ala'imma a'immadu way isku waafaqsan yihiin wain kaanat bayna wain kaana baynahumaa طariiqun aw nahrun tajri fiihi sufun fafiihi qowlaani macruufaani hadduu u dhaxeeyo buu yidhi wado imaamkii iyo ma'muumkii dariiq baa u dhaxeeya ama webi baa u dhaxeeya webigaasoo doomuhu ku soconayaan laba qowlaa ku jirta oo macruufa buu humaa riwaayataani axmed can axmed labadaas qowlna waa laba riwaayadood oo axmed laga wariyey labadaba axmedaa laga wariyey axaduhumaa labada riwaayadood midkood ama labada qowl midkood waxa waye almancu diidmo wa in la yidhaahdo salaadi ku ansixi mayso waana riwaaya can axmed mancigaa iyo diidmadaasi haddaana sufuuftu xidhiirin waxay leeyihiin salaadaasi ma ansaxayso oo wado ama webi iyo wax lamid ay u dhexeeyaan qowlkan manciga culammada rajaxday waxaa ka mid ah alimaam ibnu cuthaymiin raximah ullah moxamed ibnu saalix ibnu cuthaymiin fi sharxi اlmumtic calaa zaadi اlmustaqnic aqwaashii ama qowlo aqwaasha qaar ka mid uu sheegay kadibna qowlkan uu rajaxay wuxuuna tusaale u soo qaatay arrin ilaa hadda aada u jirta oo ka jirta fi lxaram almaki xaramku waa buuxsamaa dabcan maka oo dhan waa xaram inkastoo muddooyinkan dambe ay xuduuddii xaramka ka tilowdo magaaladu aada u ballaaratay laakiin xuduudda xaramka waxay u sameeyeen boorar oo markaad soo gelaysana ay ku leeyihiin waa bidaayat اlxaram markaad ka sii baxaysana ay leeyihiin waa nihaayat اlxaram yani halkaan aa kugu dambayso xaafadaha ka shisheeya xilli weeye xaram ma ah waxay dadku sameeyaan marka hoteellaha ku hareereysan xaramka dadaa hoteelladaas degaa hoteelladaasi waxay leeyihiin meelo barxado ah markii lagu tukanayo masjid alxaraam oo salaada lagu jiro dadka meeshaasi jooga in badan oo ka mid a halkaasay salaada ka galaan barxadahaasay ku tukadaan dabaqiyay saaran yihiin waa muraayado oo waxay u jeedayaan jamaacadii saaxadihii xaramka ku tukanaysa way arkayaan dadkii laakiin ayagii iyo masjidkii faasilaa u dhexeeya turuq baa u dhexaysa meelaha qaar waddooyin la maro ayaa u dhexeeya masaafaa u dhexaynaysa sufuuftaasi ma xidhiiraan mase waa kala go-an yihiin way kala go-an yihiin qoladan waa gooni oo hoteelkaasi weyn dhexdiisay ku tukanayaan arrintaasina aaday u badan taha ibnu cuthaymiin asiga wuxuu leeyahay dadka meeshaasi ku tukanaya salaadii ka ansixi mayso laa tasixu salaatuhum buu leeyahay qowlkaasoo asiga rajaxay waa qowlka manciga iyo diidmada culamada qaarna waxay leeyihin salaaddu waa ka ansaxaysaa weliba khaasatan hadda qoladan ru'yatu alma'muumiin ay haystaan soo ma ma'muumiintii qaar ka mid ay arkaan oo hadda kama qarsoono guud ahaan ma'muumiintii qaybo ka mid ay u jeedaan qowlkan marka uu leeyahay waa ka qowli abi xaniifa waa qowlkuu rajaxay ibnu cuthaymiin wey waana riwaaya can axmed laakiin riwaayadda mashhuurka ma ah riwaayadda mashhuurka waa qowlka labaad riwaayadda mashhuurka cinda alxanaabila qowlka labaad wa wathaaniya aljawaaz waa inay bannaan tahay ka qowli shaaficiyi sida qowlka shaafici oo kale shaafici wuxuu qabay inay bannaan tahay soo maaha xalana waa haddaad xasuusataan waxyaabahay shaaficiyadu soo qaateen maxaa ka mid ahaa oo arrintan ay u weheshadeen aharkii anas radia allaahu canhu wuxuu ku tukan jiray fii buyuuti xumayd ibni cabdiraxmaan ibni cawf asiga iyo imaamkana maxaa u dhexeeyey dariiq iyo waddo la maro waaa waddo la maraa u dhexaysa gurigaasu uga tukanayo jamaacada uga xihanaya waxaana u dhexaysa wado iyo dariiq macnaha sufuuftu mutasila ma ahan wey qowlkan marka waa madhabu shaaficiya waana riwaaya can alxanaabila bal waxaa la dhihi karaa waa almashhuur can madhab alxanaabila qowlka mashhuurka ee xanaabilada wey wa ama idaa kaana baynahumaa xaa'ilun wuxuu yidhi shaykhu lislaam hadduu xaa'il u dhexeeyo xaa'ilkaasoo yamnacu ru'yata aragtida diidaya walistitraaqa iyo wadda ka dhigasho diidaya yacni ru'yo iyo aragtina waa diidayaa dariiq ahaan iyo wadda ahaan in loo marana waa diidayaa macnaha xaa'il waxaa u dhexeeya ay ku kala go-an yihiin wey uusan qofka aadi karin xaggooda ama uusan u gudbi karin imaamka xaggii imaamkana uusan arkaynin hadday sidaa tahay fa fiiha ciddatu aqwaalin dhowr qowl ayaa ku jirta buu yidhi fii madhabi axmed wa hayri madhabka axmed iyo hayrkiiba aqwaalaa ku jirta qiila waxaa la yidhi yajuusu way bannaanta oo salaaddu way ansaxaysaa waa qowlka koowaad waqiila waxaa la yidhi laa yajuusu ma bannaana waa qowl labaad waqiila waxaa la yidhi yajuusu fi lmasjidi masjidka dhexdii ayay ku bannaan tahay duuna hayrihi hayrkiisa ka sokow tafsiilkan yajuusu fi lmasjidi duuna hayrihi waa tafsiilkan kitaab kusoo marnay waa oo sheikha raximah allahu tacaala markii masjid lagu sugan yahay hore wuxuu usoo yidhi waxa keliya la shardiyaa waa alcilmu biintiqaalaati alimaam taa keliya la shardiyaa buuyi ima bimushaahada aw samaaci mubaliqin ilan masjidii wuxuu u kala qaaday hayrkii wa qiila waxaa la yidhi yajuusu way bannaan tahay maca alxaajati xaajada maceeday la bannaan tahay walaa yajuusu ma bannaana biduuni alxaaja xaaja la-aanna ma bannaana macnaha hadday dani keento wa hadday dani keento way bannaan tahay dan keenaysa haddaysan jirinna ma bannaana shaykhulislaam marka wuxuu yidhi walaa rayba ana dalika jaa'izu maca alxaajati mutlaqa buu shaki kuma jiro arrinkaasi inuu bannaan yahay xaajada maceed hadday xaajo iyo dani jirto arrintaasi wuxuu leeyahay inay bannaan tahay wax shakiya ma laha midlu an takuuna abwaabu lmasjidi muqlaqa sida albaabada masaajidku inay xihan yihiin fa hunaa halkan low kaanat alru'yatu waajibatan hadday aragtidu tahay mid waajiba la saqatat lilxaaja waxay u dhici lahayd buuri xaajo iyo dan darteed kamaa taqadama sidii soo hormartay fainahu qad taqadama waxaa soo hormara buu yidhi ana waajibaati asalaa waljamaaca tasqutu bilcudri qaacido guudu hore usoo bixiye oo waajibaadka salaada iyo jamaacadu waxay ku dhacaan bilcudri cudurdaar dartii way ku dhacayaan masaladan ama qaacidadan hadda ka hor hadal shaykhulislaam annagoo akhrina inaan soo marnay manaan dheerayn mas'alowna u daliishanaya markaa masaladaa yaa xasuusta waa mas'alo ku saabsan baabkan ku jirna kama baxsana baabu salaati اljamaaca ma'muumka inuu ku tukado qudaama alimaam ma bannaan tahay mase ma bannaana waxaan soo marnay inuu yidhi xaajada iyo dantu hadday keento sida zixaam iyo ciriiri iyo wax la mida ay jiraan waa jaa'is buy inuu tar jamaacada ka tago waxaa ka fiican inuu jamaacada la tukado loona cudur daaro arrintaas hadalka waxa sutaanaan u malayna tii uu daba jooga qaacidadaas guudan hore usoo sheegna buu leeyahay waajibaadka salaada iyo jamaacada waxay ku dhacayaan bilcudri cudurdaar wa anna salaata fi ljamaacati khayrun min salaati اlinsaani waxdah qofka inuu jamaaco la tukado ayaa waxay ka khayr badan tahay buu yidhi inuu keligiis tukado bikulli xaal xaalad walbuu ku sugan yahaba waxay ka fiican tahay inuu keligii tukado marba wuxuu leey haduu jamaaco heli kar maaha inuu ka tago jamaacada cudurdaar walboo qabsada waa loo cudurdaarayaa hadduu waajib ka tago waajibkaasoo marka hore la iska rabay cudurdaarna uu leeyahay waajibkaasaa loogu cudurdaarayaa jamaacadina ka tegi maayo isla masaladan ayaa mowdic kale lagu weydiiyey يعني مجموع الفتاوى وعلى ويدي عمن يصلي مع الإمام وبينه وبين الإمام حائل بحيث لا يراه ولا يرى من يراه قفك لا تكن يا إمامك أسيق يا إمامك أقول حي حائل والله سي شرح السؤال وهليل بحيث لا يراه مأمومك إمامك أركي ماي ولا يرى من أركي يا مأمومك من يراه قفك إمامك أركي توصي أكل قوانين صومه imaamkana arki maayo cid imaamka arkaysana ma arkayo hal tasixu salaatuhu am laa salaadiisu ma ansaxaysaa mase maya wuxuu ku jawaabay alxamdu lilah nacam tasixu salaatuhu salaadiisu way ansaxaysaa cinda akar alculamaa meesha markaa waa soo khulaasiyey wuu soo gaabiyey warka salaadiisu way ansaxaysaa buu yidhi cinda akar alculamaa culummada badankood agtii salaadooda way ansaxaysaa oo salaad saxiixa wey masalada marka khulaasadeedu waa sidaas culammadu ay ka yidhaahdeen dadku hadday macduurin yihiin waa loo cudurdaarayaa laakiin asalka imaamka in la arko iyo ciddii imaamka arkaysa in la arko ayaa asala hadduu cudurdaar jiro waa loo cudurdaaraya salaadiisu qofka waa ansaxaysaa waxay leedahay wareer badanay leedahay khaasatan hadduusan qofka imaamna arkayn dad imaam arkana uusan arkayn والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين